shacabka ku nool magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa maalintii saddexaad ka mudaharaadaya koronto la-aan ka jirta magaalada taasoo keentay in dadka ay u tallaabaan magaalada xuduudda saaran ee soomaaliya ee beled xaawo si ay u helaan biyo qabow halka goobaha caafimaadka ay qalabkooda baaritaanada ay geeyeen magaaladaasi beled xaawo ee dariska la ah magaalada mandheera si ay u helaan koronto ay howlahooda kusii wadaan wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan noo soo diray
gobolkani waqooyiga bari dalka kenya dibidhacyada ugu faraha badan ee ka jira waa koronto la-aan waddooyinka oo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari aanan ahayn kuwa laamiya isku socodka guud ee gobolkana inta badan hakad kalegeliya xilliyada kala duwan cabsi dhanka amni darrada iyo weliba xaalado kala duwan oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ah nimiya waxaan leenahay dad meeshan waa dad ku dulmana nahay reemada haddane waan dulmanahay dulmigaas asaga ahay aakhira dadka la su-aalaya dadka madaxduba cusgafanaha u sarreeye adaa lagu su-aalaya dadkan shacabka adaa mas-uul ka ah dadka la su-aalaya aad kamid tahay ilaahay uu su-aali doona maalinta yowmalqiyaama shacabkaada u soo jeeso dhibaatada hayso ka warqab waxaan leeyahay madaxweynaha ruuto meeshaan waa imaaday wuxuuna yidhi wuxuuna yidhi waxaan samaynayaa mar dambe stima inkama tegaysu dhahay haddana stima waa maqaanta iyadoo rabadaan lagu jiro maalin dhaxaas maxaan arkay rabad marku bilaabanay waa tahliyenaya dadka muslimiinta ah waa u soo tahliyenaya magaalada mandheera waxay ku waabariisanaysaa isbuucyadii lasoo dhaafay korontola-aan baahsan oo ka jirto halka baarlamaanka dalkani kenya iyo aqalka sanadka ay ka doodayaan sababaha keenay in gobolka waqooyiga bariya dalka kenya uusan u lahayn koronto waafi oo ku filan ayaa waxa uu bannaanbax weyn ka dhacaya gudaha magaalada mandheera kaasoo looga soo horjeedo korontola-aan baahsan oo ka jirto waa dhammaanay dad nool ma nihin marka dadka mandheera allah u raxmada balaxa way daba taaganyihin la socdaay madax ma qabna madax ma qabna madax mbisoora male macankura gafana male odinoo hadlaa male kaansoora waana laha suuqani waa bani waa bani waa bani
magacayda waxaa la yidhahdaa mudane cabey macallim xasan oo xaaj cabey loogu naaneeya waxaan maanta halkaan iskugu imid annagoo reer mandheera oo dhan in magaaladii mandheera afar iyo labaatan saac koronto lagala yahay habeen iyo maalin waxaanu marahaynaa inaanu magaalo beled xawle yidhahda maalintii dhagax loo doonta magaalada mandheerana weligeed ay dowlad lahayd ee kenya ka mid ahayd ka la sheegahayo oo maanta mandheera yeelana waxaanu ognahay embiga mandheera east inuu laba inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horena ay sii yeeleen ee matooraheena layidhi ma shaqaynahayaan xildhibaanka bariga mandheera laga soo doorta mudane xuseen weytaan ayaa waxa uu sheegay in dadaallo fara badan layaa haatan dowladda dhexe iyo weliba wakaaladda tamarta ee dalkani kenya loo yaqaana k b l c ay ilaayaa haatani ku guda jiraan isbuuca soo socda dhammaadkiisuna lasoo afjari doono dhammaan xaaladaha koronto la-aanta ee ka jirta kauntigaasi mandheera marka waxaan u sheegayaa dadkayda insha allahu intaasay ku ekee sabar yeeshta hadduu ilaahay nafta nagu sama aniga beriyahanba ma nasanin oo arrintaas ayaan ku jiri waxaana hadda lay ballan qaaday insha allahu ilaa iyo sabdi axadda in lagu soo gabagabayn doono arrinta setimerka mandheera insha allah setimerka kulley hadda mashiin cusub hadda lama keenaayo waxaa la hagaajinayaa mashiimihii horo oo labada ahaay oo two point five iskugu imaanayay iyo kuwii kale oo ayagana ayaa la hagaajinayaa marka dhammaantood haddii la hagaajiyo oo spare parts cusub lagu xiro si fiican ayay u shaqaynayaan waana dhammaantood waan arkay madaxda wasiirka b s ka c e o ga dhammaantood marka arrintaas ayaa laga shaqaynahayaa combany weyn oo la yidhaahdaa car and generals ayaa hadda awaadka la sii oo contractada lagu sii in sida ugu deg deg badan spayaska ay geeyaan iyo engineerskooda oo arrinta la dhameeya waxaa kaloo marka ani aan daba socdaa oo insha allahu budget in la budget gareeya mashiimo kale oo ayagana mar walbaba standby magaalo intaan la eg oo headquarter ah ma dhici karta in mashiimaha ku shaqaynaa bis ay ku ekaato waxaa loo baahan yahay bakab wax la dhaha bakab mudane xuseen ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan dowladdu ay dadaallo fara badan muujinayso la keenayna magaalada mandheera matooro waaweyn kuwaasoo ilaa iyo haatan uu sheegay in dayacaad iyo dhibaatooyin fara badan gudahooda ay ka jiraan balse waxa uu sheegay in dowladdu dhankeedu ha haatani ay xil iska saarayso waa la socdaa in banaanbaxyo ay jiraan runtii foolxumada hadda waddanka ka jirta oo maaragtay iyo sitimirkilaanta ka jirta waan la socdaa in buulaha loo raadsanayo aiska iyo maaragtay loo raadsanayo waan la socdaa Eh, arrintaasna waa arrin aan subaxdii ilaa iyo habeenkii aan la socdo Wax ilaahay xaggiis ka imaaday runtii lama celin kara kasta qadir ay ku dhacaan laakiin runtii xoogaa mashiimahan oo hal mar eh, saddex mashiimood hal mar halaabaya waxaan ugu eensanaynaa in maintenanceki ama sidii in looga shaqeey la rabi inaan looga shaqaynin ayaan ugu eensanaynaa laakiin wax qadar ee kulley lama joojin kara laakiin waxaan rabaa inaan u sheega dadkayda inkasta oo qaynuunka waddanka uu fasaxaya in dadweynaha ay mudahadaari karaan ay mudaharaad samayn karaan oo si nabadgelyo ay u samayn karaan haddana waxaan fiicneen in maaragtay rabsho iyo maaragtay nidaam kale loo bedela oo taahiro la guba ayaa laga laga fiican yahay mudaharaadka ma la samayna waxaa fiican in dadka ay socdaan oo isu imaadaan oo maaragtay ay xafiisaha ay tagaan oo maaragtay ay hadlaan oo madaxda ama maaragtay county commissionaga ama ay wixii oo maaragtay oo ay ka cawanayaan inay sheegtaan ayaa ku fiican uu isku soo celiyo korontada rasmiga biyaha ka dhalato ee dalkani kenya intiisa badan uu haysto magaalada gaariso oo keliya ayaa haysato magaalooyinka kale wajeer mandheerana batoro waaweyn oo had iyo jeer iska ciladoowa ayaa intooda badan ah kuwa ay korontada ka helaan haatan bisha barakaysan ee ramadaanka lagu jirana dadka u baahan inta badan inay helaan wax qabow ayaa waxay noqonayaan kuwa caqabado fara badan ay ka hortaagan yihiin inay helaan kuleel fara badan ayaa ka jira gobolkani inkastoo qaybo ka tirsan kauntiga mandheera shalayta ay ka horeen roob lagu diirsaday la-aanta socdaalka hawadana ay horaan shaacisay in magaalooyinka wajeer iyo gaarisa roob yaraan ay ka jiri doonto balse mandheera roob weyn ay ka hoori doonaan maxamed farax shire v o a garisa
Direct from Washington,